بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرنا أولي كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكمي رحمه الله تعالى خاصة وحن كل حشرني آه مثالكي يتصاله وينسيني asmaa alxusnaa marka casharkan wuxuu noqonayaa casharka lixdan iyo saddex waxaana weli ku sharaxaynaa su-aasha konton iyo saddex casharkii kan ku xigay waxaynu kusoo sharaxnay shan aayadood kana shan aayadood baynu ku sharaxaynaa oo shiikhu u keenay su-aashii ahayd maa mithaalu asmaa'i alxusnaa min alkitaabi aayadda lixaad shiikhu waxa uu yidhi ina allaha kaana ghafuuran raxiima wa fii suurati nisaa waxaa ku jira aayaddaana laba isim alghafuur iyo alraxiim ina allaha kaana wuxuu ahaaday walaa zaala uuna kana zuulin ghafuuran raxiima marka alghafuur culummadu waxay yidhaahdeen ay waa mawsuufun waxa weeye bilcafwi walgufraan weligii wuxuu ku sifaysnaa allaah oo ku tilmaanaa bilcafwi inuu dadka cafiyo dunuubta ay galaan uu ka cafiyo walgufraan inuu u dembi dhaafo macnaha waa liman taaba wa anaaba ila allah qofka u toobad keena qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica marka alghafuur waa dembi dhaaf badana weeye waa kii dunuubta dhaafayey oo axaadiid xadiisulqudsiga xataa waatuu allaah ku yidhi maanagtay haddii aad iila timaadid biquraabi alardi khadaayaa haddaad iila timaadid oo adoon shirki samaynin ii timaadid uma laqiitanii laa tushrik bi shay-a la aataytuka biquraabiha makfirah marka waxa weeye allah subxaanah watacaala waa ghafuur wey aad iyo aad dunuubta bilow-aamiga u dhaafa markay u toobad keenaan dadka rumaysan oo mu'miniinta ah waxa weeye dunuubtooda ilaahay wuu dhaafaa qur-aankana aad bay ugu badan tahay in waxa weeye allaah uu dunuubta dhaafo nebiguna calayhi salaatu salaam axaadiistiisa aad buu ugu cadeeyey marka alghafuur ay muttasifun wuxuu ku tilmaaman yahay oo sifadiisu ay tahay dembi dhaaf inuu u dembi dhaafo marka waxaa laga qaadanayaa isimka alghafuur iyo waxa weye sifatul khufraan inuu maaratay allah ku sifaysan yahay dembi dhaaf badane ayaa laga qaadanayaa in allaha kaana ghafuuran raxiima alraxiim iyadana waxa weeye waa naxariistii ay almuusilu cibaadahu waxa weeye addoommadiisa gaarsiinaya naxariistiisa iyo raxmadiisa u naxariisanaya marka isimkan alraxiim iyo isimka soo socda oo alra-uuf waa isku fasiraynaa oo aayaddan dambe ayaynu ku wada fasiraynaa marka waa aayadda toddobaad bay noqonaysaa oo allah waxau inahu bihim ra'uufun raxiim marka alra'uuf iyo alraxiimba aayaddaana lagu sheegay marka alraxiim aayaddii horey ku jirtay halkan marka waxaa alra'uuf baa lagu sheegay marka culummadu waxay yidhahdeen alra'uuf iyo alraxmaan iyo alraxiim iyo alkariim albaru kulli waxay yidhahdeen hadihi alasmaa mutaqaaribat lmacnaa wuxuu leeyahay sheekh naasir isicdi raximah llahu tacaala tafsiirkiisa markuu fasirayo markuu asmaadaa tiriyo ayuu waxau leeyahay asmaadaani waa mutaqaaribatulmacnaa macnaheedu waa isku dhow yahay waxayna ku tusaysaa tadullu calaa ana allaha subxaanah wa tacaala muttasifun biraxma waxa weeye naxariis inuu allah ku tilmaaman yahay oo waxa weeye ay addoommadiisa u naxariisto oo maaragtay uu intaa wanaag u samaynay marka waa ra-uuf waa u turid badane bay yidhaahdeen culummadu wuu u turayaa ummadiisa addoommadiisa u turayaa khalqigiisa wuu u turayaa sababto iyagoo intaa dunuubtii samaynaya ayuu haddana u naxariisanayaa oo u nicmaynayaa marka waa ra'uuf raxiim waa tii nebiga allah subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay oo waxa weeye inuu yahay ra'uufun raxiim waxa weeye mid u turaya waxa weeye saxaabadiisa u turid badan haddaad ahaan lahayd walow kunta fadlan qaliida alqalbi lanfadu min xawlik marka hadduu nebigu aad adkaan lahaa waa laga cari lahaa fa bimaa raxmatin min allahi linta lahum naxariista ilaahay baad ugu dabacsanaad marka ra'uuf waa u turid badane oo waxa weye u naxariisanaya addoommadiisa marka labada aayadood waxaa ku jira saddex isim alghafuur iyo alraxiim iyo alra'uuf saddexdaasaa ku jira labada aayadood aayadda sideedaad waxa uu yiri sheikhu raximah llahu tacaala oo tirada aayadihii horeenu ku wadnaa oo su-aashoo dhan aayadaheeda ayaynu tirinaynaa aayadda sideedaad waxa uu sheikhu keenay wallahu ghaniyun xaliim oo fi suurati albaqara wallahu alle ghaniyun mid ghaniya wey alghaniy hadda cabdulghani waa loo bixin karaa cabdulghafuur cabdiraxiim cabdira'uuf kulli waa loo bixin karaa cabdi unbaa laga hormarinaya marka wallahu ghaniyun allah waa ghani weeye ay ghaniyun lidaatihi cidna uma baahnaa oo waxa weeye yaa ayuha annaasu antum alfuqaraa ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid marka allah waa ghani waxa weeye ciduu u baahan yahay ma jirto wax walbuu haystaa waxa weeye malakuutu samaawaati walard khazaa'inu samaawaati walard waa biyad illaah marka waa khani aan cidna u baahnayn khaniyu tam hina tam alghina tam ayuu leeyahay oo uusan cidna u baahnayn bal isaga ayaa loo baahan yahay oo cid walba u baahan tahay wax kasta waxa makhluuqaadka oo dhan isagay u baahan yihiin waxaa arkaysaa inay waxa wax walba ilaahay baryayaan oo gacmaha u horsanayaan marka wallahu ghaniyun xaliim alxaliim waa dulqaad badana weeye oo waxa weeye waa xilmi sababtu waxa weeye nicmadii ayaa nicam aldaahira walbaatina ayaa ilaahay intaa makhluuqii siinayaa markaasay ugu bedelayaan inay caasiyaan oo waxa weeye caafimaadkii iyo xoolihii iyo barwaaqadii la siiyey caqligii ayay ilaahay ku caasiyayaan markaasuu u dulqaadanayaa oo waxa weye maarata uu nicmadii siinayaa oo u kaadinayaa oo waxa weeye uunan cuquubadii ku dedejinaynin marka alxaliim waa dulqaad badane oo adduunkan wuxuu ku taagan yahay dulqaadka ilaahay hadduunan allah subxaana wa tacaala uunan dulqaadan adduunkao dhan la yidhaahdo qofkii dembi galaba dembigiisa ha laga abaalmariyo haddee walow yuaakhid allahu nnaasa bimaa kasabuu maa dahara calaa dahriha min daaba waxa weye maa taraka calaa dahriha min daaba waxba kagama tageenba wuu baabiin lahaa sababto waxa weeye qof walba maalin walba waa dembaabaya dembi buu gelayaa markaasaa ilaahay u dulqaadanaya bal yabsudu yadahu bileyli liyatuuba masiu nahaar markaasuu towbaddii inoogu yeerayaa haminbarkiibuu allah soo degayaa markaasuu leeya hal min taa'ibin ma jiraa mid toobad keenaya fa akfiru lahu aan u dembi dhaafo marka waxa weye allah waa xaliim wa marka aayaddaana waxaa lainoogu keenay laba isim alghaniyu iyo alxaliim labadaas ayaa la inoogu keenay labadii aayadoo horena saddex baa ku sugnaa waa shan isim marka oo sifadoodiina ku jirto macnaha allah markuu leenahay waa hani waa sifatu lghina iyo alxaliim sifatu lxilm dulqaad ayaa waxa weeye halkaa ku jira aayadda saddexaad waxau yidhi aayadda waxa waxaan leeyahay cafwan aayadda sagaalaad innahu waxa weeye xamiidun majiid allah subxaana wa tacaala waa xamiid almajiid marka xamiid waa ka la mahadiyo alxamiid waa la mahadiyaa fi afcaalihi wa sharcihi wa amrihi kulli wax la mahadiyo weeye oo wax kasta allah subxaana wa tacaala koomkan uu abuuray wax kasta uu ina amray sharci kasta uu soo dejiyey waa mid la mahadiyo waayo waxa uu ku taagan yahay alxikma iyo waxaweye cilmi ayuu waxa weeye ku taagan yahay marka inahu xamiidun alxamiid waa kii la mahadiyo majiidun almajdu waa sharafta iyo cadamada waxa weeye ee, weeye marka almajiid waa sharaf iyo cadamo iyo weynan ayuu ku sifaysan yahay marka halkaana aayaddaana waxaa inoogu sugan sagaalaad laba isim oo alxamiid iyo almajiid ee, sifadiina waa ku jirtaa oo waxa weeye inuu ku sifaysan yahay sifadiisu ay tahay ee, in la mahadiyo oo waxa weeye majdi iyo sharaf iyo wanaagna ay sifadiisa tahay aayadda tobnaad waxa uu allah subxaana wa tacaala ee marka shan isim bayn haynay labadaan ku dar waxa weeye markaa waxay noqotay waxa weeye toddoba isim aayadda dambe ee, ina rabbii waxa weeye ina rabbii calaa kulli shayin xafiid marka alxafiid ayaa aayadan iyo alrabbi baa ku jira ina rabbii ay alrabu horaan usoo fasirnay waa almaalik alkhaaliq almudabir almuxyi almumiit waxa weye almutasarif fi, fi lmulk waxa weye kayfa shaa waxa weeye marka alrabu horaan usoo sheegnay waxa weye anagii towxiid rububiya kusoo fasirnay marka waxa weeye waa min asmaa illah oo waxa weeye ina rabbii rabbigay marka eh, calaa kulli shayin xafiid alxafiidna waa ilaaliye koomkan oo dhan ilaahay baa ilaalinaya hadduunan isagu ilaalinaynin mar hore ayuu koomkaani kharaabi lahaa oo xadiidkii waatuu nebigu ku tilmaamay ina allaha laa yanaamu walaa yenbaqii lahu an yanaam waxa weeye allah ma seexdo oo waxa weeye waa xayun qayuum ayay la macno tahay waa adduunkan oo dhan isagaa gacanta ku haya oo ilaalinaya waa qayuumu samaawaati waalard marka xafiid isagaa xifdinaya weeye oo waxa weeye maamulkiisa iyo tadbiirkiisa allah ayaa xaafid ah oo maamulaya wax walbana og wey marka aayaddaana waxay inoo sheegtay laba isim marka waxaynu haynaa halkaa marka sagaal isim baynu haynaa sagaal isim iyo sifaadkoodii ayaa shantan aayadoodna ku sugan waayo labalabay ahaayeene wuxuu soo celiyey alraxiim buu laba jeer soo celiyey inahu bihim ra'uufu raxiim oo aayaddii horena alraxiim baa ku jira ilaa kaana ghafuura raxiima marka halkaas ayay ka timid ee aayad walba labaa ku jirta marka alraxiim buu laba jeer soo celiyey marka halkaana waxay nooga caddaatay sagaal isim aayadihii horena toban baynu ku samay sagaal iyo toban isim baynu maraynaa oo allah subxaana wa tacaala uu leeyahay oo qur-aanka ku sugan welina aayaduhu ay inoo sii socdaan insha allahu waxaynu u sharaxaynaa shan shan aayadood marka sidaas ayaynu u wadaynaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin